فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal عبر به كلفتا ولا ألهاك عنه أنيق روضان aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عمل waa labada bisha muxaram sannadka kun afar boqol saddex iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah indunuusiya oo ka mida waddamada caalamka islaamka waxaa soo maray taariikh wadata dhiig badan waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa dagaallo lagu hoobtay oo dalkaas ka dhacay lixdameeyadii qodobada aad maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah muslimiinta caalamka oo qaabilaya sannad cusub oo hijri ah iyadoona uu dhammaaday sannadkii hore ee kun afar boqol labiiyo afartanka hijriyada warbixin ku saabsan taariikhda hijriga iyo ahmiyaddeeda ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inshaa allah inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xalqada sideedaad ee tixanaha qasasun min ataariikh oo ku baxa barnaamijka aqoon iyo ogaal xubintii ma og tahay ayaan ka marneen ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka indunuusiya waa dal muslim ah oo ku yaala qaaradda aasiya waxaana dalkaasuu martigeliyey dagaallo dhiig badan uu ku daatay kuwaasoo ay ku loolamayeen siyaasiyiin kursidoon ah waxaana dad badan ay wax ka qoreen taariikhda dalkaas maxamed ciise ayaa warbixintan ku eegaya induneisiya waa mid ka mid ah waddamada caalamka islaamka ee dhaca qaaradda aasiya waana waddanka afaraad ee ugu dadka badan adduunka wuxuu dalkan leeyahay taariikh dhow oo in badan dadku aanay ka warhaynin warbixintan waxaan kusoo gudbin doonaa dagaallo lagu riiqmay oo lixdameeyadii uu dalkan martigeliyey xilli awoodda dalka ay ku loolamayaan maraykanka shiinaha iyo midowda suufiyeed oktoobar kun sagaal boqol lixdan iyo shantii ayaa saraakiil dhalinyaro ah oo ka tirsan militariga waddanka induneisiya waxay dileen lix jenaraal oo ka mid ahaa jenaraaladii ugu sarreeyey waddankaas waxaana saraakiishii soo haray oo uu horboodayey nin lagu magacaabo soharto uu shaaca ka qaaday in waxa ka dhacay uu ahaa afgembi fashilmay oo ay taageerayeen shuuciyadda militariga ayaa markaas kadib wuxuu bilaabay olole ballaaran oo lagu beegsanayo xisbiga shiicada iyo xubnihiisa waxaana ololaha dagaal ee xilligaas uu militarigu qaaday isugu jiray dil qafaal kufsi tacdiibin iyo jirdil xoogan qoraaga bug lagu magacaabo the killing season ayaa tilmaamaya in tallaabooyinka ay qaadeen militariga waddanka induneisiya ay taageerayeen dowladaha reer galbeedka gaar ahaan maraykanka iyagoo booska ka riixanaya midowda suufiyeed ee horboodayey nidaamka hantiwadaaga ee shuuciyadda ololaha militari ee xilligaas wuxuu sidoo kale keenay in talada laga tuuro xukuumaddii dhanka bidixda jirtay ee uu hogaaminayay sukarno taladana waxaa gacanta ku dhigay saraakiishii militariga ee uu hogaaminayay suharto lix bilood kadib markii uu bilowday ololaha dagaal ee militarigu kaga dhawaaqay dalka laguna beegsanayay sida la sheegay xisbiga shuuciga ah ee induneisiya waxay tirada dhimashada noqotay nus milyan ruux halka xabsiyada loo dhaadhiciyey dad ka badan laba milyan oo qof kadib dii nidaamkii militariga ee uu hogaaminayey suharto waxay isku dayeen inay suuqgeeyaan in waxa dhacay ay ahaayeen kacdoon shacbi oo ay barbar socdeen maleeshiyaad hubaysan kuwaas oo ka hor yimid nidaamka shuuciyadda balse militariga oo taageero ka helaya dowladaha reer galbeedka ayay dadka wax ka qoray arrimahan tilmaamayaan inay ku lug lahaayeen wixii dhacay sida uu ku doodayo baare lagu magacaabo robinson oo wax ka dhiga jaamacadaha maraykanka asaaliibta loo adeegsanayay dilalkan waxay ahayd madaxgoyn toogasho bareer ah iyo arrimo kale arrimaha uu hoosta ka xariiqayo waxaa ka mid ah in ciidanka militari ee indonesiya ay tababareen maleeshiyaad maxalli ah kuwaas oo geysanayay weerarada ugu xoogan waxaana ay jiidjiidayeen meedadka shuuciyiinta iyagoo ku tilmaamaya inay yihiin shayaadiin ka liidata xayawaanaadka maraykanka iyo xulafadiisa waxay militariga indonesiya ku taageereen fulinta gobodfallo ka dhan ah bini'aadinimada kuwaas oo ka dhacay waddanka indonesiya ayuu leeyahay qoraaga buugga the killing season mas-uuliyiinta maraykanka oo ugu horeeya madaxweynihii xilligaas ayaa u arkayay fursad taariikhi ah in dalka indonesiya laga nadiifiyo xisbiga shuuciga ah ee ku xihan midowda suufiyeed taasoo u sahlaysa in si sahlan kula wareegaan dalkan muhiimka ah ee ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka jenaraal soharta oo talada kula wareegay afgembi ayaa dalka indonesiya maamulayay tan iyo sanadkii kunsagaalboqolsagaashaniyo xilligaas oo dalka ay ka dhaceen dibadbaxyo ballaaran oo isaga looga soo horjeedo waxaana si ka duwan qaar ka mid ah wadamadii caalamka ee ay gumaadyadu ka dhaceen oo maxkamado laga furay aanay jirin wax maxkamad ah oo laga hirgeliyey waddanka indonesiya si bal loo fiiriyo haddii ay jiraan dembiyo dagaal oo ka dhacay indonesiya dowrka shiinaha ayaa laftiisa aad uga muuqday xilligaas waddanka indonesiya waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ay boqolaal kun oo qori iyo saanado kala duwan oo hub ah ku taageeraysay xisbiga shuuciga ah si talada dalka ay u hantaan madaxweynihii shiinaha ee xilligaas ayaa kula teliyey xisbiga shuuciga ah ee indonesiya inay qortaan askar maleeshiyaad ah kuwaas oo laga qoranaya baadiyaha iyo beeralayda kadibna ay naf iyo maalba u horaan difaacidiisa inkastoo taageero hiil iyo hooba ay la garab istaagtay shiinaha xisbiga shuuciga ah ee indonesiya haddana kuma guulaysan rajadii ay lahayd waxaana marka laga soo tego weerarada culus ee ay militariga qaadayeen haddana jirtay in si guud shacabka muslimka ah ee indonesiya uu ka soo horjeeday afkaarta shuuciyadda masaadirta qaar ee taariikheed ayaa tilmaamaya in dagaalada ka dhacay lixdameeyadii waddanka indonesiya ay ka qaybgelayeen rag ka tirsan jamaaco islaami ah kuwaas oo si adag uga hortegayay askarta shuuciyadda maraykanka iyo shiinaha waxay aad u qarinayaan inay si hufan ugu hadlaan gacantii ay ku lahaayeen xasuuqyadii ka dhacay indonesiya lixdameeyadii waxaana sanadihii dhowaa ay labada dhinacba faafiyeen qoraallo aan badnayn oo ka tarjumaya qayb ka mid ah wixii ka dhacay indonesiya dowladaha reer galbeedka ayaa wata nidaamka ra'samaaliga ah ee erbawiga ah halka dowladaha ruushka iyo shiinaha ay horboodayeen nidaamka hantiwadaagga waxaana dowlad weliba iyadoo adeegsanaysa awooddeeda dhaqaale iyo mid militari ay doonaysaa in aragtideeda ay ku sandulayso wadamada caalamka islaamka dhammaan dowladaha ka dhisan caalamka islaamka waxay ku abtirsadaan labadaasi nidaam mana jiro nidaam ka madax bannaan oo ku dhaqma shareecada islaamka waana midda keentay dhibaatada maanta ka jirta caalamka islaamka rajada ummadda ayaa ku xihan allah subxaana wa tacaala kadibna dadaalka ay wadaan jamaacaadka jihaadiga ah ee ka howlgala caalamka islaamka kuwaasoo doonaya inay dib ugu soo celiyaan caalamka shareecada islaamka lana xoreeyo wadamada muslimiinta ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاة waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada sideedaad ee warbixinada tixanaha ah ee aan ugu magac darnay qasasun min ataariikh iyadoona xalqadan lagu soo qaadanayo siirada saxaabiga jaliilka ah ee muqiira bin shucba allaha ka raali noqdee waxaana soo jeedinaya haashim cabdinaasir
تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى almuqayra ibnu shucba magaciisu waa abi cabdulaahi almuqayra ibnu shucba ibnu abi caamir ibnu mascuud athaqafi waxa uu ku dhashay magaalada daa'if isla ayada ayuuna ku soo barbaaray waxaana lagu tiri jiray duhaatul carab oo ahaa carab dadkii ugu caqliga badnaa uguna talakeenka badnaa waxa uu ka mid ahaa saxaabadii waaweyneed ee ku-aanka baxay caqliga garaadka iyo geesnimada waxa uu ahaa nin aad u dheer dhanka kalena gacmo dhaadheer garbo kala fog leh tincas oo yaro adagna leh waxa uu yidhi imaamu addahabi arrin ma qabsato ilaa waxa uu helayay xal iyo meel looga baxo laba arrimoodna isagama darsamaan ilaa waxa uu dooranayay teeda sawaabka ah waxa uu yidhi imaam addahabi waxa uu ka mid ahaa saxaabada kuwooda waaweyn caqli hogaamin iyo geesinimona leh waxa uu ka qayb galay beecatu ridwaan ee sanadkii lixaad ee hijiriyada waxa uuna mid ka mida labadiisii indhood ku waayey dagaalkii yarmuug waxaa kale oo la sheegaa inay qaadisiye ahayd waxa uu yidhi halmuqiira ibnu shucba waxaan ahayn qoom caabudalaata hadday qoomkeennu islaami lahaayeenna ma islaameen oo ma raaceen koox ka mid a reer banu maalik ayaa waxay aadeen boqor la odhan jiray muqawqis waxayna u qaadeen hadiyado aad u fara badan wuxuu yidhi waxaan go'aansaday inaan raaco waxaana la tashtay adeerkay curwa ibnu mascuud athaqafi waxa uuna ii soo jeediyey inaan ka haro oo aanan raacin wuxuuna igu yidhi ma jiraan cid reer tolka ah oo la socota ee ha raacin laakiin wuxuu yidhi ma qaadan taladiisii oo waa aan raacay cid ayaga ka baxsanna ma jirin marka laga reebo aniga dhammaan waxay ahaayeen reer banu maalik waxaan gaarnay magaaladii iskandariya waxaana u tagnay muqawqis oo badda ku jira doonna saaran doon yar ayaan raacnay ilaa aan xoogaa u dhowaado waxa uuna diiday inaan aad ugu soo dhowaado oo waxa uu ii soo diray cid i waraysata waxaan u sheegay xaalkeenna socodkeenna iyo inaan asaga marti u nahay oon u soo wafdanay waxa uu amray inaan kiniisadda tagno si halkaasna lakugu marti qaado markaas kadib ayuu inoo yimid oo waxa uu ag fadhiistay ugaaskii reer banu maalig waxa uuna ku yidhi dhammaantiin ma reer banu maalig ayaa tihiin markaas ayuu ugu jawaabay oo ku yidhi haa marka laga reebo hal nin oo reer thaqiif ah waxa uu yidhi halmuqiira ibnu shucba waxaan ahaa ninka dadka ugu liito hadiyadaha iyo soo dhoweynta intaba waxa uuna muqawqis aad ugu farxay hadiyadihii loo keenay oo waxa uu dadkii soo siiyey asagana hadiyado aad u wanaagsan balse aniga ima soo siinin wax weyn oo la sheego sidaas ayaana uga soo tagnay muqawqis iyo daartiisii reer banu maalig waxay gudagaleen inay hadiyado iyo alaabo u iibiyaan eheladoodii anna waxba ima siinin oo aan wax ku iibsado maadaama aanan hadiyado wanaagsan soo qaadan sidaas ayaana ku soo baxnay reer banu maalig waxay soo iibsadeen qamri aad u fara badan anna waxaan hoosta ka go'aansaday inaan laayo dhammaantood waxaana iska dhigay ruux xanuunsan oo waxaan mara ku duubtay madaxa waxaan ku idhi madaxa ayaa aniga e xanuun balse waxaan idinkugu kaalmaynayaa inaan qamrada idin siiyo oo aan idinsoo dhiidhiibo igamana diidin arrintaas oo waxaan midba mar u dhiibayay koob qamro ah ilaa ay dhammaantood sarqaan la wada seexdaan markaas ayaana wada laayay dhammaantood waxaana qaatay dhammaan wixii ay wateen oo idil tiradoodu waxay ahayd saddex iyo toban nin waxaan u soo galay nabiga sallallahu calayhi wasallam oo fadhiya masjidka aniga oo wata dharkii safarka waxaana i gartay abubakar oo waxa uu igu yidhi allah ayaa mahad iska leh maadaama uu islaamnimada kugu soo hanuuniyey waana sanadkii loo yaqaanay xaamul qandaq ee dagaalkii axsaab abubakar ayaa ku yidhi ma masar ayaad ka timid markaas ayaan ku idhi haa waxa uuna i weydiiyey arrinkii maalikiyiinta iyo waxa ay kala soo kulmeen muqawqis markaas ayaan ku idhi dhammaantood waan soo dilay oo waxaan soo qaatay maalkoodii iyo wax waliba oo ay wateen waxaana u imid inaan rasuulka sallallahu calayhi wasallam qumus ka siiyo nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa ku yidhi waan aqbalaynaa islaamnimadaada balse ma qaadanayno maalka aad soo qaadatay maxaa yeelay waa khiyaano khiyaanaduna waa wax aad u xun waxa uu yidhi muqiira waxa aan dilay aniga oo gaal ah balse hadda waxaan rabaa inaan islaamo markaas ayuu nabigu sallallahu calayhi wasallam ku yidhi islaamku waxa ka horreeya waa buriya oo waxa dembi ka horreeyey waa tirtiraa waxaa loo yaqaanay muqiira ibnu shucba muqiiratul ra'yi waxa uu ka qayb galay futuuxaadkii shaam ciraaq iyo macrakadii yamaama sidoo kale waxa uu qabtay maamulka magaalada basra ee wakhtigii cumar ibnu khadaab asaga ayaana furtay magaalooyinka maysaan iyo hamadaan waxay yidhaahdeen qaar ka mid a saaxiibadiis waxaan la saaxiibnay muqiira haddii magaalada madiina ay lahaan lahayd siddeed albaab oo loo baahdo in mid kasta looga baxo caqli iyo xeelad dhammaan waxaa uga bixi lahaa muqiira caqli iyo xeelad ma jiro qof caqli uga xoog batay muqiira marka laga reebo hal wiil maahane wiilkaas oo ka soo jeeda qabiilada xaaris ibnu kacab waxayna ahayd qisadaas maalin ka mida maalmaha ayuu doonay muqiira inuu gabar guursado markaas ayuu ku yidhi wiilkii amiirow isagoo ula jeeda muqiira ha guursan gabadhan waxaan arkay iyada oo nin dhunkanayee markaas ayuu muqiira ka tala baxay gabadhii oo waa isaga tegey waxaana guursaday wiilkii markaas kadib ayuu muqiira ku yidhi wiilkii miyaadan idhihin waxaan arkay hayadoo nin dhunkanayo markaas ayuu wiilkii yidhi haa waan arkay hayada oo aabbaheed dhunkanayo iyada oo yar waxa uu ka codsaday rustum sacad ibnu abiwaqaas inuu u soo diro cid ay la hadlaan markaas ayuu sacad ibnu abiwaqaas u diray muqiira ibnu shucba muqiira waa uu la hadlay rustum kadib markii uu ku mahadiyey allah subxaanahu wa tacaala aadna u ammaanay waxa uuna yidhi إن الله خالق كل شيء ورازقه فمن صنع شيئا فإنما هو يصنعه وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظهور على الأعداء والتمكن في البلاد فنحن نعرفه فالله صنعه بكم ووضعه فيكم وهو له دونكم واما الذي ذكرت فينا من سوء الحال والضيق والاختلاف فنحن نعرفه ولسنا ننكره والله ابتلانا به والدنيا دول ولم يزل اهل الشدائد يتوقعون الرخاء حتى يصيروا اليه ولم يزل اهل الرخاء يتوقعون الشدائد حتى تنزل بهم ان الله تبارك وتعالى بعث فينا رسولا ثم ذكر له الخيارات الثلاث الاسلام او الجزيه او القتال وقال له وان عيالنا قد ذاقوا طعام بلادكم فقالوا لا صبر لنا عنه فقال رستم اذا تموتون دونها فقال المغيره يدخل من قتل منا الجنه ومن قتل منكم النار ويظفر من بقى منا بمن بقى منكم قال المغيره بن شعبه اشكر من انعم عليك وانعم على من شكرك فانه لا بقاء للنعم اذا كفرت ولا زوال لها اذا شكرت
wakhtigii cumar bin khadaab waxa uu waali ka noqday muqiira magaalada kuufa kadib wakhtigii cuhmaan ilaa uu cuhmaan casilay muddo kadib waxa uu ku geeriyooday muqiira ibnu shucba magaalada kuufa kontonkii hijiriyada isagoo toddobaatan sano jir ah
الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقته
waa hagaag barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan muslimiinta caalamka ayaa qaabilaya sannad cusub oo hijri ah iyadoona uu dhammaaday sannadkii hore ee kun afar boqol labiiyo afartanka hijriyada warbixin ku saabsan taariikhda hijriga iyo ahmiyaddeeda waxaa soo jeedinaya salmaan axmed taariikhda hijrigu waa taariikh ku astaysan cisiga muslimiinta iyo inay mar weliba ka gelgishaan taagdarida iyo dacfiga raallina aanay ku noqon inay u hoggaansamaan qowm diiday inay si dhaba u caabudaan allihii abuuray alleha ka raalli noqda ee khaliifkii caadilka ahaa ee cumar binulkhadaab ayaa asteeyey taariikhda hijriga ah markii islaamku faafay futuuxaad badanna ay ku tallaabsadeen muslimiinta loona baahday in waraaqaha iyo fariimaha soo gaaraya madaxda sare ee dowladda islaamka ay yeeshaan taariikh caddaynaysa xilliga lasoo qoray mulhamnimadii cumar iyo fiqhigii diineed ayaa towfiiqda allah kadib waxay keeneen inuu si xeeldheer u xusho taariikhda hijriga isagoo tiriskeeda ka soo bilaabay maalintii ay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abuubakar ka soo hijroodeen magaalada maka waxay tani caddaynaysaa in ummaddan ay tahay ummad camal oo aanay ahayn ummad rajadeeda iyo yidadiiladeeda ku xirta dhalashada ruux iyo geerida mid kale cumarna kama dhigin taariikhda hijriga mid ka soo bilaabanaysa markii uu dhashay nebiga sala allahu calayhi wasalam ama markii uu geeriyooday inkastoo labadaas dhacdaba ay ahamiyad gooni ah u lahaayeen muslimiinta kun afar boqol afartan iyo laba sana ka hor markaad suuraysato waxaad arkaysaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abuubakar oo barqo kulayl badan ku tashanaya maka kuna jira saacadihii ugu dambeeyey ee diyaargarowga iyagoo sagootinaya magaaladii ay jeclaayeen iyaduna jeclayd balse tolkii deganaa ay dhigaha ka furaysteen baaqii xaqa waxaan marnaba la hilmaami karin iyadoo suubanaha sala allahu calayhi wasalam iyo abuubakar ay dhowr beri godkii duleedka maka ku yaalay ku dhuumanayeen iyagoo iska qarinaya ciidankii quraysheed ee soo raacay raadkooda ilintii ka qubatay abuubakar markii uu qaniinay bahalka qalbigiisana ku cuslaatay inuu hurdada ka toosiyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaana dareensiinaysa in islaamkan uu nagu soo gaaray dhididka ilimada iyo dheecaanka halyeeyi ka run sheegay waxay allaah kula ballameen jiilka maanta nool iyo kuwa beri imaan doonana ay la gudboon tahay inay si ammaano leh u gutaan waajibka faafinta dacwada iyo difaaca xaqa muslimiinta caalamka ayaa hadda qaabilaya sannad cusub oo hijri ah waana sannadka kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriyada qof welibana waxaa la gudboon inuu eego cimrigiisa sii degdegaya xusuusnaadana maalinta uu hor istaagi doono allah sidaas darteed waxaa dhammaanteena nala gudboon oo waajib nagu ah inaan towba iyo istikfaar isku dabaqabanno sheekh axmed cumar abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kelmiddii ugu dambaysay ee uu jeediyo ciwaankana looga dhigay tolkaygow allaha ka cabsada wuxuu muslimiinta gaar ahaan bulshada wilaayaadka islaamiga ku nool ugu hambeliyeeyey sannadka cusub isagoona allah ka baryey in sannadkan cusub uu uga dhigo muslimiinta sannad barwaaqo ugu dambayn waxaa fooda nagu soo haya sannadka cusub ee hijriga kun afar boqol afartan iyo saddex allaha tabaaraka wa tacaala sannad barwaaqo iyo guul ah muslimiinta ha uga yeelo waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan dadka muslimiinta ah ee ku hoos nool shareecada islaamka iyo kuwa ku nool magaalooyinka cadowgu u haysto dadka muslimiinta ah ee ku nool walaayaadka islaamiga ah calanka tawxiidka iyo shareecada allahna hoos harsanaya waxaan leeyahay allah ugu mahadiya amniga iyo ammaanka aad ku sugan tihiin allah ugu shukriya nicmada weyn eead haysataan ee kayrkiina ka qatan yahay allah daacadiisa iyo u hoggaansankiisana sahay ka dhigta shareecadiisana ku dhaqma oo isku dhaqa wulaadda uu allaha talideena ku mideeyeyna u dhega nuglaada si aad u ilaashataan amniga iyo istikhraarka aad ku naaloonaysaan malaha aad allaha ka haysataanna wanaajiya waxaad mudan tihiin inaad liibaantaan adduun iyo aakhiro intaba فإن أعطاكاه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقته
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ma og tahay ma og tahay dhegaystow duulaankii reer bani qureyda inuu dhacay sannadkii shanaad ee hijriyada ma og tahay in cali bin abi daalib markii uu shahiidayay ay da-diisu ahayd lixdan iyo saddex sano ninkii dilayna lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan binu muljim ma og tahay meesha lagu aasay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam aabihiis inay tahay daarun naabiq ah ma og tahay nebigii qoomkiisa oo dhammi wada rumeeyeen inuu ahaa nebi yuunis calayhi salaam ma og tahay dhegaystow ninkii ugu horreeyey ee maka soo geliyay asnaamta ay caabudi jireen kufaartii quraysheed inuu ahaa abuu qusaaca ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah waasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأسته وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا